أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا سقط بيان فتاوى شرعية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilat الdoktor الsheykh cuثmaan macalin maxmuud xafidahu allahu tacaala
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waa su-aalihii iyo jawaabihii su-aalaha marka nala soo weydiiyey waa ay badan yihiin wixii aan ka gaarno oon baan maaragtay haddii alla yidhaahdo oo alla noo fududeeyo yaan ka jawaabi doonaa su-aasha koowaad saa'ilku wuxuu leeyahay sideenu ugu jawaabnaa kuwa yidhaahda saxaabada qaar ayaa ku baxay xukaamta waxaan u fahamsanahay kolley anigu qofka su-aashaa weydiinaya oo kale in uu leeyahay nooc maaragtay cudurdaaray heli karaan dadka xukaamta hadda ku khuruuja maadaama saxaabadiiba yacni qaarkood ay xukaamta ku baxeen maca alasaf runtii waxaasi wax jira ma aha yacni saxaabadii ayaa maaragtay xukaam ku baxay oo saas maaragtay loo sheego wax jira maaha wax waaqic lana ma ahan waxaan dhihi karnaa saxaabada dhexdooda fitan baa ka dhacay fitankana maaragtay khuruuj lama yidhaahdo waxaana waajiba inaan annagu carabkeenna aan ka ilaashanno marba haddii alla gacmeheenna uu ka ilaaliyey waxaan leenahay qof kastoo saxaabadii ka mid ah mujtahid buu ahaa qofkii xaqi asiibana laba ajar buu leeyahay qofkii gafana hal ajar buu leeyahay masaladan ah marka inaan xukaamta lagu khuruujin dee axaadiis baa ku tawaaturtay axaadiistii rasuulka sal l slm waa mutawaatir a'immadu islaamkuna caqaa'idoodii ku sheegeen taxaawi waa kii yidhi walaa nara alkhuruuj calaa a'immatina wa wulaati umuurina wa in jaaruu annagu ku khuruuji mayna buu leeyahay a'immadeenna iyo dadka maaragtay madaxda noo ah dulmiba ha sameeyaan iyo cadaalad daro walaa nadcuu calayhim mana habaarayno walaa nansicu yadan min taacatihim daacadoodana ka bixi mayno wa naraa taacatahum min taacati illah ahlu sunnaha marka caqiidadooda waa taas daacada aan ateecayno yuu leeyahay nimanka madaxda ah waxaan u aragnaa inay tahay ateecid alla la ateeca oo haddana waajib ah haddaanay macsina farin alla inuu hagaajiyo oo u caafiyo yaan maaragtay oo mucaafaad siiyo yaan ugu ducaynaynaa buu leeyahay arrintaa marka waa arrin maaragtay lagu ijmaacay inay xaaraam tahay in lagu khuruujo nimankii madaxda ahaa faasiqiin ba ha ahaadaane oo nawowi iyo maaragtay ibnu xajar iyo way soo naqliyeen kulligood abu cusmaan asaabuuni isaguna wuxuu caqiidadiisii uu ku sheegay asxaabulxadiidku inay arkaan in jumcada iyo ciidaha iyo lagu daba dukado nin kasta oo muslim oo madaxa ama baari ha ahaado ama maaragtay nin faajir ha ahaada ha ahaadee waxayna arkaan buu leeyahy ictiqaadsan yihiin in loo duceeyo nimankaas alla inuu xaqi waafajiyo oo wanaagii la haleeshiiyo mana arkaan uma ictiqaadiyaan buu leeyay in lagu khuruujo haba ka arkaane iyagoo cadaaladii ka tegey oo dulmi dhinaciis maarata u dhaqaaqay axaadiisi rasuulkana sal ly slm wasaan sheegna way tawaaturtay sida shekh islaam ibnu teymiya iyo keyrkiisba ay sheegeen rasuulka sal ly slm wuxuu maaragtay yidhi sida xadiidkii bukhaari muslim ku jirtay man ra'aa min amiirihi shay an yakrahuhu falyasbir qofkii amiirkiisa ka arka wax uu maaragtay dhibsado ha sabra buu yihi rasulka sal ly slm fainahu man faaraqa aljamacata shibran famaata famiitatun jaahiliya qofkii jamaacadii muslimiinta iyo suldaankoodii ka baxa hal taako keliya ee markaa dhinta dhimashadiisu waxay noqotaa yani miita jaahiliya jaahiliya mid loo nisbeeyay noqotaa marka waa macnaha waciid baa maaragtay ninkaas goodi baa maarata kusoo arooray rasuulka sal l slm wuxuu kaloo yidhi xadiidkii usayd ibni xudayr oo bukhaari muslim ay wariyeen inakum satalqawna bacdii atharatan gadaashay waxaad la kulmi doontaa gadaashay waxaad la kulmi doontaan athara wax la yidhaahdo oo in maaragtay lenka maaragtay xigsado xoolihii iyo maaragtay maamulkii iyo madaxtinimadii ee iska sabra xataa talqawni cala alxawd ilaa aad dart darkaygii aad igala kulantaan cubaad ibnu saamit waxa uu yidhi xadiidka bukhaari muslim ay wariyeen rasuulka sal l slm yaa maaragtay noo yeeray waan la mubaayaconna buu yidhi waxyaabihii u nagula mubaayacooda waxaa ka mid ahaa an baayacanaa calaa samci waataaca nimankii madaxda ah inaan maqalno ateecno fii manshatina wa makrahina markaan nashaadka leenahay oon firfircoonnahay iyo markaan dhibsanayno iyo markay nagu culus tahay markay noo fudud tahay iyo marka wax nalaga maaragtay badsado oo nalaga xigsado oo xoolihii iyo maarata maamulkiiba maaragtay naloo diido waxaan kaloo kula mubaayacona rasuulka sal l slm wa anlaa nunaasica alamra ahlahu inaanan madaxtinimadii ku qabsanin dadkii madaxda ahaa ilaa an tarow kufran buwaaxan buu yidhi rasuulka sal sl ilaa aada ka aragtaan gaalnimo iska cad oo aan qarsoonayn cindakum min allaahi fiihi burhaan oo alla agtiis aad xujo u haysataan gaalnimo cad inay tahay wax malamalaa lama rabo iyo saasay ila tahay iyo dad jaahiliina waxay maaragtay iyagu keeneen waray keeneen iyo waxaas wax macnaa ma laha waxay marka soo deliishadaan xusein ibni cali iyo ibnu zubayr baa ku baxay bay yidhaahdaan ninkii markaa madaxda u ahaa waa yaziid kolley naafic waxa uu leeyahay markii reer madiino yaziid ibnu mucaawiya oo madax ahaa ay maaragtay yidhaahdeen ninka ma rabno oo ay maaragtay beecadiisii khalciyeen ibnu cumar baa dadkii raacsanaa isagii iyo owlaaddiisii aruuriyey oo isugu yeero markaasu wuxuu yidhi rasuulkii baa maqlay sal sl isagoo leh yunsabu likulli qaadirin liwaa'un yowma alqiyaama nin kasta oo khiyaano sameeya calan baa loo taagaa maalinka qiyaamo annaguna ninkan madaxda ah waxaan kula mubaayacoonnay mubaayacadii calaa beyci illahi wa rasuulihi aan kula mubaayacoonnay aniguna ma garanahayaa buu yidhi khiyaano ka weyn in qof lagula mubaayacoodo beyci alleh iyo rasuulkiisa kadibna lala dagaalamo wax ka weyn garan maayo iyo khiyaano ka weyn ma arki kara buu yidhi qof adinka ka mid ah ee ninka khalciyey ee beecadiisa ka baxay oo dadkan khilaafsan la mubaayacoonaya ilaa haddii taas ay dhacdo waa tii aan ku kala tegayna buu yidhi xusein ibni cali radia allahu canhu ibnu athiir wuxuu sheegay nimankii reer kuufa ahaa oo maaragtay u badnaa dad muujisanaya inay isaga raacsan yihiin yaa u soo qoray waraaqay u soo qoreen oy leeyihiin maarata waan ku taageersanna markaasuu isu diyaariyey inuu aado dhinacoodii rag fara badan baa yidhi war ka joog nimankaa ha aadin maxamed ibnu xanafiya oo kalea ka mid a iyo ibnu cumar iyo ibnu cabbaas sheekh islaam ibnu teymiya wuxuu leeyahay dadkii sida minhaaj usunna ku taalla juska afaraad safxada shan boqol iyo labaatan sagaal dadkii muslimiinta qiimaha badnaa waa ay maaragtay dadka way u diidi jireen way ka nahyin jireen inay khuruuj sameeyaan oo fitnada dagaalkeedan ka qayb qaataan sida cabdullahi ibnu cumar iyo saciid ibnu musayib iyo cali ibnu xusein iyo keyrkoodba ay waagii maarata reer madiina ay caamul xara dagaalka maarata u labisteen ay uga reebi jireen ay dhihi jireen yaziid ibnu mucaawiya ha ku khuruujinina sida xasanulbasri iyo mujaahid iyo keyrkoodba iyaguna ay fitnada ibni ashcas ay u yidhaahdeen yaan laga qaybgelin dagaalkaas shekh islam ibn teymiya wuxuu leeyahy safxada ku xigta kitaabulminhaajka wuxuu leeyahay xuseen markii uu doonay inuu reer ciraaq aado markay kutubo fara badan u soo direen dadkii marka qiimaha badnaa ahlucilmiga iyo diinka u saaxiibka ahaa ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo abubakr ibn cabdiraxmaan ibnu xaaris iyo ibnu hishaam iyo waxay kula taliyeen inaanu maaragtay dhaqaaqin ibnu kathiir wuxuu leeyahay markii uu reer madiina dagaalkoodii yaziid ay la dagaalameen uu ka hadlaayey xawaadistii dhacday sanadkii lixdan iyo afaraad cabdullahi ibnu cumar ibn alkhataab iyo jamaacaadka ahlu beytka waxay ka mid ahaayeen dadka aan maaragtay ballanka ka bixin oo beecada maaragtay aan khilaafin beecada yaziid arrintii xusein ibnu cali markuu ka hadlayeen wuxuu yidhi dadkii markay arkeen inuu xuseen maaragtay reer ciraaq aadaayo aad bay ugu tureen buu leeyahay waanay uga digeen waxaanay u ishaareen ay ugu farfiiqeen ra'yi aada u wanaagsan iyo jacayl iyagoo u qaba waxay yidhahdeen reer ciraaq ha isku aadin makadaada iska joog wixii aabbaha ku dhacay waad ogeed walaalkaa maaragtay wixii ku dhacay waad ogeed oo macnaha reer ciraaq yani cali ibn abi taalib iyo xasan ibn maaragtay cali labadaba way khidlaaniyeen marka adiguna ku lugoyn bay yidhaahdeen cabdullaahi aba ibnu cabaas baa wuxuu leeyahay eh, xusein ibnu cali baa ila tashaday inuu maaragtay eh, nimankii ciraaqa aado markaasuu wuxuu yidhi haddii aanan ka baqaynin in maaragtay xoogaa aan- ay ceebu naga soo gaarto anigii adiga timahaadan ku dhegi lahaa uu leeyahay markaasaan kuu diidi lahaa inaad dhaqaaqdo ibnu cabaas sidoo kale wuxuu yidhi warniya dadkii aad bay xuseen soo la hadlaaya aad baa loo hadal hayaa inaad ciraaq u socotee bal ii sheeg maxaad samaynaysaa markaasuu wuxuu leeyahay inaad inaan lama- labada maalmood midkood aan baxo yaan go'aansaday ibnu cabaasaa wuxuu yidhi bal ii sheeg haddii ay kuu yeereen markii ay amiirkooda dileen kadib oo cadowgooda dhan ay ka takhalluseen oo dhulkii ay iyagu si fiican u maamulaan dee markaa waa aadi kartaa buu yidhi laakiinse haddii amiirkooda uu nool yahay oo maaragtay eh, uu dhex joogo oo bilaadoodii maaragtay si fiican loo xukumo waxay kugu yeeraayaan fitna inaad ka qayb qaadasho qaadato iyo dagaal unbay kugu yeeraayaan reer ciraaq waa dad khiyaanooyaal ah iska ilaali buu ku yidhi marka ibnu cumar sidoo kale xuseen wuxuu ku yidhi habiixin waa uu ka diiday cumar wuxuu yidhi xadiid baan kuu sheegayaa buu yidhi jibriil baa rasuul ku yimid sal alla ly slam markaasuu adduunyaha aakhira kala dooransiiyey markaasuu rasuulku sal slam aakhira doortay adduunyadu waa iska diiday adiguna rasuulka sal slam qayb ka mid aha tahay qof adinka in ka midoo madaxtinimadan qaban maayo wiil ibnu cumar baa ku leh xusein xusein waa ka diiday marka inuu ka noqdo ibnu cumar baa marka maaragtay mucaanaqa ku sameeyey waana ooye wuxuu yidhi alla maaragtay eh, ku- ku- kuwa deeca dhigtay buu yidhi nin la dilaayo aadna tahay astawdicuka allah min qatiil calaa kulli xaal abuu saciidin alkhudri sidoo kale مع waa uu تحيات maaragtay eh, إخوانكم aad buu ugu digay في منهج آخركي.
أونلاين.
Eh, xuseen ibnu cali waxaa dhacday in maaragtay reer ciraaq ay waxba u tari waayeen oo maaragtay ciidankii si yaraa maaragtay laga adkaaday kadibna wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo maaragtay yaziid waan la mubaayacoonayaa ee halay ogolaado inaan aado markaas waxayna "Maya, waxba ku ogolaan mayno waa inaad isdhiibtaa waa uu ka diida marka isagoo isdifaacaya yuu dhinta marka xusein musiibadaasaa ku dhacday musiibadaasna waa musiibo asaga maarata ajir uu- uu uu- uu maarata ku helaayo laakiin maarata wax ee looga dayanaayo ma ahan calaa kulli xaal ahlu sunnaha arrinkooda wuxuu ku- ku- ku sugnaaday in qitaalka fidnada aan laga qayb qaadanin caqaa'idoodiina taas ay ku sheegeen marka in maarata fidno aad xujo ka dhigato waa maarata kuwa cilmo xumo masalada ibnu zubayrna dee ibnu zubayr yaziid binu mucaawiya lama aanu mubaayacoonba Eh, makuu iska joogay yaziid binu mucaawiya markuu dhintay kadibna eh, mucaawiya ibnu yaziid baa ah, qabsaday meeshii afartan maalmood meelahaas uu noolaa oo uu iska dhintay isaguna marka xooggii o dhan wuxuu kusoo wareegay markaa ibnu zubayr oo eh, muslimiintii ibnu zubayr bay maaragtay ay raaceen kadibaa marka tartiib tartiib waxaa u soo haray marka reer eh, bani umaya meesha dimashik agteeda un wax yar maaragtay u soo hareen laakiin aakhirkii maarata arrin qoran baa iska jirtay aakhirkii say u soo socdeen cabdimalik ibnu hurwaan su u soo socday waa soo xoogeys- soo xoogeystay ilaa maarata ibnu zubayr maka loogu yimid laakiin marka hore dhulka o dhan isagaa xukumaya marka yacni eh, ibnu zubayr waa khuruuja lama dhihi karo waxaa dhihi karaa waa un maaragta lees fahmi waaye waa un lees khilaafay fitna dhacday iyo wax noocaas oo kale la dhihi karaa saa darteed ibnu cumar qofna lama baayacoon maadaama ibnu zubayrna arrinkiisu aanu isku duba dhicin cabdimalikna arrinkiisu aanu isku duba dhacsanayn oo mid meesha hadda qabsada si xoog loo qabsado aanu jirin oo xoogaa dagaaladu socdeen oo fitna ay jirtay ibnu zu- ibnu cumar qofna lama baayacoon laakiin marka ibnu zubayr la dilay kadib oo arrinku uu isugu biyo shubta cabdimalik ibnu urwaan markaas buu la mubaayacooday marka saxaabadu saasay samayn jireenoo maaragtay eh, wakhtiga fitanka qofna gaar uma aanay raaci jirin say u badnaan jireen marka xadiis saxiixa ahayd ee khuruujka diidaysay yaa lagu dhaqmaayaa ahlu sunnuhu waxay isku waafaqeen in maaragtay khuruujka uu munkar yahay xunka madaxda ahaa ama dad wanaagsan ha noqdaane ama maara dad xunxun ha noqdaane marba hadday muslimiin yihiin marka yaziidna hadde eh, muxuu aha xusein ma aanu bixin qasadkiisu ma ahayn yaziid inuu la dagaalamo laakiin raggii la mubaayacoda reer ciraaq yuu islahaa maarata raggaas u tag yaziidna maaragtay ciraaq ma joogina sha- shaamu markuu joogay buu le- ay leeyihin xuseen marka waa kii yidhi faraha iga qaada aan iska noqdee ama maaragtay yaziid ha lay geeyo ama aan meelahaas maaragtay gaalada lagu dagaalamaya aan aado waa ay ka diideen marka waa kula dagaalamayn ay yihahdeen marka markii laga dagaalamayo mukrah buu ahaa dad yar baana la socda marka saa darteed saxaabadii khuruuj ay isku xuk- isku khilaafeen lama dhihi karo wabillahi towfiiq